bismi illaahi raxmaan iraxiim qodobada wararka idaacadda jowhar uu caawa idiin hayo waxa ugu daroon magaalada muqdisho oo laga daafuray shir cilmiyeedka saddexaad ee madasha horumarinta bariga afrika faahfaahin ka soo baxaysa qarax miidaamina oo saaka ka dhacay muqdisho kulan lagu soo bandhigayay qiimeynta kaabayaasha dijitaalka iyo istaraatiijiyada niira oo muqdisho ka furmay wararka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan wadahadaladii heshiiska looga gaari lahaa khaza oo la isku mari la'yahay
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegeystayaal intaasi waxaan qodobadii warka ugu door karoonaa haatan isagiyo fidsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa magaalada muqdisho ka daafuray shir cilmiyeedka saddexaad ee madasha horumarinta bariga afrika weriye maxamed cabdulaahi rooble ayaa warkan muqdisho ka soo diray shir cilmiyeedka saddexaad ee madasha horumarinta bariga afrika oo ay soo qabanqaabisay hay-adda daad islamarkaana socon doona muddo laba cisho ah ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho waxaana shirkani ka qaybgelaya aqoon-yahano ku xildheer cilmi baarista xubno ka socday bulshada rayidka wasiiro xildhibaano waxaana shirkaana si rasmi a u daafuray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre madashan ayaa diiradda lagu saarayaa muhiimadda ay leedahay ka qaybgalka bulshada ee dhismaha dowladnimada caqabadaha ka jira hannaankaasi iyo tallaabooyinka laga maarmaanka ah ee loo baahan yahay in la qaado si loo gaaro horumar waara brofesor dor cali sheekh axmed abubakar guddoomiyaha guud ee hay-adda cilmi baarista iyo horumarinta bariga afrika ayaa shirka ka sheegay in loo baahan yahay in bulshada la baro nidaamka dowladnimada si ay door muuqda uga qaataan dhismaha dalka run ahaan munaasabadan maanta sidaa uu inoogu sheegay walaalkeen waxay ku saabsan tahay waa wax cilmi baaris ah khubaradan meesha isugu timid iyo mas-uuliyiintan oo dhan kulligiin waxaa tihiin culimada dalka ugu waaweyn ayaa meeshan maanta isugu timid danta laga leeyahayna waa dan aada iyo aada u weyn run ahaan dowlad dhis masale culus weeye dowlad dhis ayay ku saabsan tahay oo labada dhinaca laga eegaya ay yihiin ka qaybgal bulsho oo dowladdan ay ka qayb galaan dhismaheeda
dhanka kale qaar ka mid a xeeldaerayaashii ka soo qayb galay iyo wakiillo ka socday jaamacadaha gudaha iyo dibadda ayaa si wadajir ah u tilmaamay in jaamacaduhu aysan ahayn keliya goobo waxbarasho balse ay yihiin lafdhabarta dowlad dhiska iyadoo loo marayo cilmi baarisyo wax ku ool ah wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane faarax sheekh cabdulqaadir ayaa isna aqoon-yahanka soomaaliyeed ka codsaday inay dowladda ku taageeraan cilmi baarisyada ay sameeyeen si loo helo go'aan qaadasho ku salaysan xog sugan marka hore aada iyo aada u bogaadinaya xarunta bariga africa iyo jaamacadaha garab istaagay iyo hay-adaha kale ee kaalmeeyey si loo qabto shirweynahan qiimaha badan si gaar ah waxaan runtii u bogaadinayaa profesor doctor cali sheekh axmed oo markuu dhalinyarada ahaa dabcan anigan aan carruurta ahaa u taagnaa dadka see loo badbaadiyaa qofka ilmaha jidka taagan sidee la yeelaa markaa iskuol ha loo furo kadib jaamacad ha loo furo meeshaasi joogtay waxaan islahaa wuu daalayaa laakiin markuu odayoobay anigana aan dhalinyaro noqday waxa uu u istaagay haddana in laga gudbo qofka ee loo gudbo dowladnimada ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa si rasmi ah u dahfuray shirka isagoo sheegay in dowladda soomaaliya ay dhiirigelinayso cilmi baarista iyo wadatashiga bulsho si loo helo dowlad loo dhan yahay
mowduuc aada u qurux badan oo aada iyo aada loogu baahan yahay ayaa lasoo dhigay kii horena kamaan qayb gelin laakiin hadda professorku sheegee maxaa maxaa inagu dhacay muhiim buu ahaa kanna in kii lagu dul dhiso oo dad wixii inagu dhacay soo fahmay ay dhahaan maxaan hadda xaggeen u dhaqaaqnaa marka aada iyo aad bay u fiican tahay shirkan ayaa la filaya in lasoo gebagabeeyo maalinta berita ah iyadoo laga soo saari doono warmurtiyad rasmi ah oo soo koobaya qodobadii laga dooday iyo talooyin kale isla gartay
wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka furtay kulan lagu soo bandhigayay qiimeynta kaabayaasha dijitaalka iyo istaraatiijiyada niira wariye maxamed cabdiqaadir ayaa warkan faahfaahinaya wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo bulshisiinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya hay-adda diiwaangelinta qaranka ee niira iyo u n d b ayaa wadajir u furay kulan laba maalmood soconaya oo lagu soo bandhigay qiimeyn u n d b ay ku samaysay kaabayaasha dijitaalka dowliga ah ee soomaaliya laguna ansixinayay istaraatiijiyadda niira ilaa kulankan oo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin ka socday hay-adaha kala duwan ee dowladda kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo sidoo kale hay-ada ka kala socday kuwa caalamiga sida u n d b w f b iyo i m o wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdixakiin cashir oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay fahamka adeega dijitaalka ah isagoona sheegay aqoonsiga qaranka dijitaalka in laga dhigo inuu door muhiima ka qaadanayo kobaca kaabayaasha dhaqaalaha sugitaanka amniga iyo korqaadista subxanta dalkeenna wuxuuna sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ay ka go-an tahay taageerada dadaalka niir ay ku bixinayso arrintaasi
runtii waxaan isleeyahay waa maalmahan soo socda iyo beri iyo maanta waxay idin tahay maalmo muhiim ah oo aada waxii halkaa lagu soo bandhigay aada wax badan ku dari doontaan waxna kusoo kordhin doontaan islamarkaana aynu dhammaanteen ka wada faa-iideysan doono sidoo kale muddada labada maalmooda waxaa jiri doona in istraatiijiyadii labada kun labaatan iyo shan labada kun labaatan iyo toddobo ee nira aynu soo bandhigi doono oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay kow inaan wax ka ogaano sida loo xoojin karo capacity-ga iyo awoodda hay-adda iyo wixii maaragtay service iyo adeeg adeeg ay bixinayso in la gaarsiiyo dalka dhammaan waad ogtihiin dalkan waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu baahan yahay bay kow haddaysan ka ahayn laba ka tahay sababtoo ah amnigeennay wax ka taraysaa in qof walba la aqoonsado la og yahay nambaro iyo kaar gaara oo calaamad u ah qofka uu yahay oo maaragtay ay ku jirto islamarkaas xogta iyo maaragtay aqoonta loo leeyahay qofkaas inay muhiim u tahay amnigeennaay u tahay dhaqaalaheennaay u tahay wax walba oo bulsho maaragtay ay u baahan tahay adduunku wuxuu ku xiran yahay qof summad la-aan iska nool waxaan u malaynayaa dalalka kooban ee ku dhibaataysan ayaan ka midnahay inaan la aqoonin qof walba
maariya ku-xigeenka hay-adda aqoonsiga qaranka mudane cabdiraxmaan siciid axmed ayaa isna sheegay in hay-adda niira ay dardargelin ku samaysay baahinta adeega aqoonsiga qaranka isagoona sheegay in la gaarsiiyey qaar ka mid a dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir kuwa kalena dhammaan ay ka hirgelin doonaan waxa uu intaasi ku daray in niira hadafkeedu uu yahay inay diwaan geliso shan iyo toban milyan oo qof
niira waxay qorshayshay qorshaysay shanta sane ee soo socda kow hanaankii lagu xoojin lahaa kabasitiga hay-adda laba habkii loogu baahin lahaa aqoonsiga qaranka gobolada dalka oo dhan iyadoo taargetka uu yahay shan iyo toban milyan oo ruux oo soomaaliya halkudhagayagu waa aqoonsi leh loo dhan yahay oo ay ku jiraan marginalized grooviska minoritiska barakacayaasha iyo qaxoontiga iyo dadkeenna degan baadiyaha fog sidoo kale shanta sane soo socda waxaa noo qorshaysan qaabkii aan kor ugu qaadi lahayn xidhiidhka joogtada ah ee stockholderskeena iyo guud ahaanba ta ugu dambaysa oo ah ta ugu weyn oo ah shanta sano soo socda noo qorshaysan inaanu ku xidhno kaarka aqoonsiga qaranka adeegyada dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahayn guulaysatay diiwaangelinta dadweynaha iyo inay adeega aqoonsiga qaranka ku baahiso dalka gudihiisa iyadoo furtay xarumo badan oo gobolka banaadir ah gobolka banaadir dabcan waxaan ku leenahay shan iyo toban xarumood oo fixid ah iyo afar iyo toban mobile teamis ah oo ka howlgala xafiisyo dowladeed bangiyada iyo jaamacadaha saaad ku aragteenba hay-addu si ay adeega aqoonsiga qaranka ugu dhoweyso bulshada waxay laamo ka furatay maamul goboleedyada dalka sida maamul goboleedka koonfur galbeed galmudug s s c khaatumo oo dhammaantood si habsamale u shaqeeya waxa iyaguna xarumahoodii diyaarsan yihiin oo hadda furitaanka uunu hadsan yahay jubbaland hadduu alla yidhaahdo iyo hirshabeelle oo aanu rajeynayno wiigagka soo socda inaanu ka furno
qaras midaamina ayaa ka dhacay afaafka hore ee iskuuliyaddii ciidamada jaalisiya dalkaas oo ay ku xiriirsan yihiin ciidamo ka tirsana dowladda federaalk soomaaliya qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa la sheegay inuu isku qarxiyey albaabka xeradaasi ilaa haatanna lama oga khasaaraha ka dhashay qaraxaasi waxaa la sheegay in qofka isqarxiyey aysan u suuro gelin in uu ku soo dhowaado meel ay joogeen ciidamo ka tirsan dowladda oo saf ku jiray wararka qaar ayaa sheegay in goobta ay joogeen tababarayaal ajnabi ah kuwaasi oo dowladda soomaaliya ka taageeraya dhanka tababarka ciidamada qoraal kooban oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa lagu sheegay in qarax uu saaka abaarihii ko iyo tobankii iyo labaatan daqiiqo ee barqanimo uu ka dhacay afaafka hore kuliyadda jaalisiaadkaasi oo uu fuliyey qof nafti haligaah oo ka tirsan argagixisada al-shabaab qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada ammaanka ay wadaan baaritaano waxaana shacabka la wadaagi doonaa baa lagu yiri macluumaadka rasmiga ah marka uu soo dhammaystirmo baaritaankaasi haddii uu alla idmo dhegeystayaal halka warkaasi idinka imaanaya waa radio jowhar shabeellaha dhexir shabeelle soomaaliya haatana wararka dibadda wadahadaladii israa'iil iyo xamaas uga socday qatar ee ku saabsanaa xabad joojinta cusub ee khaza iyo heshiis lagu sii deynayo lahaystayaasha ayaa istaagay kadib saddex maalmood oo wadahadallo aan toos ahayn sida uu sheegay sarkaal falastiini ah sarkaalku wuxuu sheegay in qodobada muhiimka ah ee laisku mari la'yahay ay ka mid yihiin sidii gargaarka loo qaybin lahaa inta lagu guda jiro xabad joojinta iyo bixitaanka ciidamada israa'iil ra-iisul wasaaraha israa'iil netanyahu ayaa booqanaya maraykanka waxaana rajo laga qabay in heshiis la gaaro isagoo kulan labaad oo aan horey loo sii qorsheyn uu la yeeshay talaadadii madaxweyne donald trump ergeyga gaarka ee maraykanka steve witcof ayaa sidoo kale sheegay inay hadda ay hoos uga dhaceen qodobada wadahadaladii dooxa oo aan weli la xalin islamarkaana uu ku rajo weyn yahay in la gaaro heshiis xabad joojin ah oo lixdan maalmood ah dhammaadka toddobaadkan dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray caawa oad kala socoteen radio jowhar waa naga intaa ciddii warkeena sheegan waxaad dib uga daalaan kartaa barta aynu ku leenahay facebooka iyo weliba www radio jowhar net